bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii laba boqolaad ee kitaabkii alraxiiq اlmakhtuum waxaanu ku bilaabanayaa waana dersigii koobaad ee ghaswatu tabuuk waa duulimaadkii ugu dambeeyey ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu duulo uu hogaamiyo ina ghaswata fatx duulimaadkii fatxu makka fatxu makka ee maka la furay ee gaalada laga soo xoreeyey kaanad waxay ahayd ghaswatan duulimaad bay ahayd taasoo faasilatan kala bixisay ama kala saartay ama kala miirtay bayna alxaqi waalbaatili xaqii oo islaamka ah iyo baatilkii oo islaam la-aanta ah oy wataniyadu ugu horeysa ah guushaasoo lam yabqa uusan waxba ka hadhin waxba u hadhin bacdahaa dabadeed guushaas dabadeed uusan u hadhin majaalun boos yacni boos ama meel aysan u hadhin liriibati shaki wadanni male lasii maleeyo fii risaalati muxamedin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama risaaladiisan wade islaamka ah aysan cidina ee aysan shaki dambe uusan u hadhin cid caraba cinda alcarabi carabta agteeda walidaalika sidaa daraaddeed baa inqalaba waxa isdabagediyey oo iswareejiyey almajra meeshii ay wax u socdeen nolosha iyo aragtida iyo dhaqanka iyo waxa dhan noloshu meesha u socotay oo dhinac wataniyo diin la-aan ahayd way iska rogtay way iska bedeshay islaam bay aaday oo wadakhala annaasu dadkii waxay soo galeen fii diin illaahi alla diintiisa ayay soo galeen afwaajan iyagoo koox koox ah kamaa sidii sayadharu ka muuqan doonta kamaa sidii sayadharu uu ka muuqan doono daalika arrintaasi inay dadku koox koox u soo galeen oo wufuud caamul wufuud sanad la yidhaahdo ay jiri jirtay caamul wufuud tabuugtanba markii laga soo laabtay caamul wufuud iyo ka horba erga caraba saa iskaga soo wada daba dhacay oo magaalada madiine kusoo wada daba dhacay iskaga soo daba dhacay kamaa sidii sayadharu ka muuqan doonta daalika arrintaasi mimaa nuqadimuhu wixii aan idinsoo hordhigi doono fii fasli lwufuud qeybta ku saabsan kitaabka ee la yidhaahdo qeybtii ergooyinka iyo sida ka muuqan doonta wa min alcadadi tiradii alladii tiradaasoo xadara xaadirtay ama joogtay fii xajati alwadaac intii muslin ah ee bal xajati alwadaac kasoo qeyb gashayna waxay ka muuqanaysa dadka siday usoo islaamayeen wantahad waxaa soo dhammaatay oo soo afjarantay almataacib aldaakhiliya dhibaatooyinkii gudaha ka jiray muslimiinta oo ahayd munaafiqiintii iyo yuhuuddii iyo wixii oo dhan baa iyaduna iska soo afjarantay wastaraaxa waxaa nastay almuslimuuna muslimiintii way nasteen oo waxay ku nasteen litacliimi sharaa'ic illaahi allah subxaana wa tacaala shareecadiisa inay bartaan iyo u nasteen oo waqti u heleen iyo wa bathi dacwati lislaami iyo islaamka dacwadiisa in la faafiyo oo la baahiyo oo dunida la gaadhsiiyo sababu lghaswati duulimaadkan kada tabuug la yidhaahdo ama ghaswat lcusra la yidhaahdo sababta ay ku timid maxay tahay haddii la isweydiiyo inkastoo marka la eego jaziira alcarabiya gudaheeda fatxu maka uu horseeday in ay dadku wax dambe ay ku fikiraan aysan jirin ilaa wafdi ahaan iyo erga ahaan inay u yimaadiin maka maahane ilaa hase ahaatee inkastoo sidaas ahayd annahu shaaniye kaanat waxaa ahayd hunaaka halkaa waxaa jiray berigaa isaga ah xilligaa isaga ee sanadkii sagaalada hijrada waxaa jiray quwatun awood taasoo tacaradat lilmuslimiina muslimiinta daandaansatay min gayri mubaririn sabab la-aan marmarsinyo lagu qanco isaguusan jirin ayaa muslimiinta daandaansadeen wahiya xooggaasi quwatu ruumaan waa xooggii ama awooddii reer rooma reer rooma waxaanu leenahay dadka dowladdaa sameeyey asalkoodu waxay ka soo jeedeen magaalada rooma ayay ka soo jeedeen talyaani la dhihi maayo marka maxaa jira maga magacaas ama ereyga talyaaniga la yidhaha xataa ma jiri jirin room magaalada rooma dadka yimid oo romaan la yidhaahdo oo micnaheedu yahay nimankii reer rooma de romans marka waxay noqotay dowlad aada iyo aada u awood badan oo adduunyada intii waagaa la yaqiinay oo dhan xukumi jirtay mar ilaa ingiriiska yurub oo dhan oo ingiriiska ugu shisheeyo ayay xukumi jirtay haddana waxay usoo gudubtay dhinacan daanta bari ee badda cad ayay usoo gudubtay markaase waxaa joogi jirtay masar bay haysan jirtay libiya ayay haysan jirtay tuunis jazaa-ir maqrib ama morocco waxoo dhan iyada haysan jirtay dhinacan kale shaam oo dhan bay haysan jirtay oo falastiin iyo urdun iyo suuriya ee dhulkan la yidhaahdo turki oo dhan bay haysan jirtay yacni dhulka la yaqiino oo dhan yay haysan jireen markii dambe waa iskhilaafeen sida lagu yaqaano dowladaha gaar ahaan imbaraatoriyaadka waxaa kala go-ay tii wixii badda cad wixii galbeedka ah oo yurub ahaana qeyb bay noqotay qeybtii xaggan ka soo ahayd ee bariga ka soo ahayd ayaa ka soo go-day kuwaasaa waxaa loo waxaa la dhihi jiray ruom caasimadooda markii hore waxay ahayd magaalada baytulmaqdis bay ahaan jirtay kadibna waxay u guureen magaaladan hadda istanbul la yidhaahdo oo markay muslimiintu qabsadeen baa istanbul loo bixiyo macne macnaheedu inuu yahay waa madiinat lislaam istanbul af turkiga waa madiinadii madiinatu lislaam magaalada islaamka laakiin berigaas ay caasimadda u ahayd ruumka waxaa la dhihi jiray qustantiniya ayaa af carabiga lagu dhihi jiray qustantiniya afgaalaadkana waxaa lagu dhihi jiray constantinopoli marka sida hadda maanta maraykanku uu yahay dowladda adduunka ugu militariga badan ee ugu xooga badan ee ugu dhaqaalaha badan ee ugu technolojiga badan adduunka yaa xoogga ugu weyn ee waagaa jiri jiray dunida wuxuu ahaa ka roomka ruumaanka ayay ahaayeen nimanka reer rooma inkasta oo faris ama furus ay la tartami jirtay laakiin iyaga ayaa ka xoog badnaa marka ruumka aada maqlaysataa weeye ilaa hase atee annahu shaaniya kaanat waxaa ahayd hunaaka waqtigaa isaga waxaa jiray quwatun awood awooddaasoo tacaradat daandaansatay lilmuslimiina muslimiintii min geyri mubarir mubaririn marmarsinya la-aan wahiya iyadu quwati ruumaan nimankaa reer rooma awoodeedii weeye oo ahayd markaas akbaru quwatin awoodda ugu weyn caskariyatin oo militari dabcan iyo dhaqaale oo daharat calaa wajhi lardi dhulka guudkiisa dhulka guudkiisa ku noolayd ama kasoo daahirtay fii daalika azamaani waqtiga isaga waa waxa hadda loo yaqaano alquwa alcudmaa ama super powerka loo yaqaano super power waqad carafnaa waxaan soo ogaanay fii maa taqadama wixii hadda inoo soo hormaray waxaan kusoo ogaanay ana bidaayata haada tacarudi daandaansigaas bilowgiisu kaanad inay ahayd biqatli safiiri rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama nin rasuulka ilaahay uu diray oo la dhihi jiray alxaarith ibnu cumayr al azadi ninkaas inay dileen oo uu dilay nin la yidhaahdo calaa yadi shuraxbiil ibni camr alghasani xiinamaa waqtigii kaanuu ahaa asafiiru safiirka uu rasuulku soo diray uu ahaa yaxmilu mid sida risaalata nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalama warqadtiisa ilaa cadiimi busra magaalada la yidhaha busra odaygeedii ama ninkii markaa xukumay ee amiirkeeda ahaa waxaa kale oon hore soo sheegnay wa ana anabiya in nabigu sala allahu calayhi wasalam arsala uu diray bacda daalika markaas kadib sariyata zayd ibni xaarita ciidankii weynaa ee saddexda kun ahaa ee zayd ibni xaarita uu hogaaminayay marka ho- marka koobaad kadibna jacfar kadibna cabdulaahi bni rabaaxa allatii midaasoo istadamat biruumaani ruumaanka ay foodda istareen istidaaman ishardi ama istadamad ay ishardiyeen biruumaani roomaankii ciidamadiisii ay ishardiyeen istidaaman ishardi caniifan oo adag fii mu'ata meeshii mu'ata la yidhaah waan kasoo hadallay ku noqon mayno roomaanka ciidamadooda waxay ahaan laba boqol oo kun bay ahaayeen muslimiintuna waxay ahaan saddex kun maalin baa la dagaalamay waa maalintaa lama kala adkaanin maalintii saddexdii hogaamiye uu rasuulku magacaabayna way way shahiidoo waa la shahiidnimo ayay ku dhinteen kadibna khaalid ibn waliid ayaa la wareegay isaga ayaa wuxuu ku guuleystay inuu inuu ciidamadii islaamka oo bad qaba meeshii ka soo bixiyo walam tanjax kuma aysan guuleysanin ololihii ama sariyadii uu rasuulku diray sala allahu calayhi wasalam ee ree mu'ata dagaalkii mu'ata una u qabsaday kuma aysan guuleysanin fii akhdi tha'ri inay u soo aaraan min ulaa-ika kuwii inay uga sooraan aldaalimiina ee gardarra ee gardarrada sameeyey aldaalimiina ee daalimiinta ay gardarrada sameeyey almutaqatrisiina ee iskibrinayay ee diiday xataa inay dhegaystaan fariintii loo waday ilaa hasaatee annaha qaswatu mu'ata ishardiga mu'ata ka dhacay tarakad waxay ka tagtay arwaca atharin raad ama saameyntii ugu bilicda badnayd iyo fii nufuusi alcarabi carabta naftooda kaga tagtay qariibihim koodii dhowaa iyo wa baciidihim koodii fogaaba oo ciidan yar oo saddex kuna oo labaatan kun ka hortegi iyoma in dowladdii weyneyd ee room ay dad carabihi ka hortegi karaanba labadaa arrimoodba dadka way ka daadegi weyday markaasaa muslimiinta waxa weeyaan waxay noqdeen dad aada iyo aada looga dambeeyo walam yakun muusan hayn qaysaru boqorweyne marka dowladdan weyn ee aan ka soo sheekeynay ee rooma reer rooma ninka u sareeya qaysar baa la dhihi jiray qaysar af carabiga waa jeesare yuu ka yimid ninkii ugu horreeya waxaan bilaabay baa waxaa la dhihi jiray julio jeesare markaasaa intoodii dambe oo dhan jesara la dhihi waa laqab ay ay wada qaadanayaan qofku magac kaluu leeyahay oo hadda kii waqtigaa joogay hiraqle a la dhihi jiray ku rasuulka warqadda u diray hiraqle waa magaciisa hiraqluhu magaciisa abiy hooyadii ula baxeen laakiin markuu boqorka noqdo waxaa loogu yeedhayaa jesara loogu yeedhayaa ama qaysar walam yakun muusan ahayn qaysaru liyasrifa kii ka laaba ama ka celiya nadarahu indhihiisa indhihiisa mid ka laaba muusan ahayn walam yakun muusan ahayn qaysaru liyasrifa kii ka laaba nadarahu araggiisa camaa kaana wixii ahaaday limacrakati mu'ata iska horimaadkii mu'ata wixii u sugnaaday oo min al athari saamayn ama raad ah alkabiiri oo weyn oo lisaalixi almuslimiina muslimiinta xaggooda ah muslimiinta dhinacooda ah oo dhinacooda u janjeersaday iyo wacamaa wixii indhaha ma ka laabaynin marna muusan ahayn mid indhaha ka laaba wacamaa wixiina indhaha kama laabaynin kaana uu ahaa yadmaxu ilayhi kii u hanqaltaago bacda daalika markaa kadib marba haddii boqorkii weynaa iyo dowladdii ruuma lis- la ogaaday in la iska celin karo arrintu saas weeye carabtiibaa ku mamaysa waa lagu mami baa la yidhaha waa lagu mami oo n- waxay leeyihin waa la iska celin karaa baa le waagii hore waa uun la iskaga baqi jiray awooddooda iyo wacamaa indhaha kama laa ma uusan ahayn mid ka laabanaya yadmaxu ilayhi ay carabtu u hanqaltaagaan bacda daalika markaa kadib kathiirun in badanoo min qabaa'il alcarabi carabta qabaa'ilooyinkeeda ka mid yihiin min istiqlaalihim inay ka madax bannaanaadaan ay ka xoroobaan can qaysara qaysar iyo xukunkiisa iyo maamulkiisa iyo amar ku-taagleyntiisa inay ka xoroobaan iyo wa muwaata'atuhum inay gacansaar la yeeshaan oo ay la heshiiyaan lilmuslimiina muslimiinta in haadaa arrintaas oo in carab oo dhani ay u hanqaltaagto inay ka madax bannaanaato ruum oo ay muslimiinta gacansaar la yeeshaan kaana wuxuu ahaa khataran khatar buu ahaa halis halistaasoo yataqadamu kusii socota kusii dhowaanaysa kusii dhowaanaysa yataqadamu kusii socoto oo kusii dhowaanaysa wayakhtuu kusii tallaabsanaysa kusii tallaabanaysa oo tallaabadaas usii qaadaysa ilaa xuduudihi xuduudiisa soohdintiisa khadwatan bacda khadwa tallaabo ba tallaabo kadib wax ku soo socday inuu yahay saas ayuu u arkayay oo wayuhadidu halis gelinaya athuquura xuduuda ashaamiyata ee geyweynaha shaam shaam waxaa la isku yidhaahdaa saddexdan dal ee hadda suuriya urdun lubnaan intaasaa shaam la isku dheh- ee la isku dhahaa mar marka qaarkoodna falastiinna xataa waa lagu daraa mararna falastiin goonideeda ayaa loo sheegaa waa ma waagii hore allatii xuduuddaasoo tujaawiru alcaraba carabta deris la-ah ama olog la-ah fa kaana wuxuu ahaa weli ficilkan faacilka meeshan intan oo dhan ku camalfalayahay waxa weeye waa qaysare fa kaana qaysar wuxuu ahaa yaraa kii u arka ana alqadaa'a in la baabi'iyo cagta la mariyo oo la tirtiro yajibu inay waajib tahay qadahaas iyo baabi'intaas iyo tirtiradaas inay waajib taha ku tahay isaga iyo dowladdiisa calaa quwati lmuslimiina muslimiinta xooggooda inuu cagta mariyo u baabi'iyo qabla an tatajasada xooggii muslimiintu intii aynan xoogaysanin qabla an tatajasada intii aynan yeelanin jidh weeye jasadku intaynan jasad jurmile oo xoog la aysan noqonin oo fii suurati khatarin khatar muuqaalkeeda jasad jidh jidh ama jasad oo fii suurati khatarin khatar sawiraya ama khatar u muuqda muuqaalkiis ah khatartaasoo cadiimun weyn khatartaasoo laa yumkinu suurtagal ayna ahayn alqadaa'u calayha in la tirtiro marka intaynan xoogaysanin oo ayna halkaa gaadhin inta ay weli curdanka tahay bilowga tahay inuu baabi'iyo baabi'intaasi inay waajib tahay sidaas ayuu u arkayay iyo wa qabla an tuhiira intaysan xooggaasi markay xoogaysato ama khatartaasi intaynan ku kicinin alqalaaqila qulqulatooyin iyo kacdoonno wathawraati iyo kacdoonno fi lmanaatiqi alcarabiyati dhulalka carabta almujaawirati liruumaan ee ruumaanka bal marka hore deriska la ah in kacaanno iyo kacdoonno aysan ka dhicin wa nadaran isaga oo la tixgelinayo ilaa haadihi almasaalixi danahan istaraatiijiga ah siyaasiga ah ilaa nin walba wuxuu ku tartamayaa carabta ciidamuu ka dhigan jiray canshuur buu ka qaadan jiray wax kastay u ahaayeen xuduudda ay u ilaalin jireen buffer zone baa la yidhaha waa lagu shaqaystaa ghaswatu mu'ata boqol kun carabta ayay ka yimideen boqol kuna roomaanka ay ahaayeen sidaan horu soo aragnay marka danahaas si sahlan boqorweyne hiriree kaysar oo leh aragti istraatiiji ah arrimahaas wax weyn ayay agtiisa ka ahaayeen wa nadaran isagoo la tixgelinayo ilaa hadihi lmasaalixi danahan lam yaqdi ma uusan dhammaanin lam yaqdi ma aysan gudbin oo ma dhammaanin ama lam yaqdi ma uusan dhammaysan qaysaru boqorweynihii reer rooma bacda macrakati mu'ata dagaalkii mu'ata kadib sanatan kaamila hal sano oo buuxa muusan dhammaysanin xataa akhada ilaa uu ka bilaabo yuhayi-u inuu diyaariyo ama uu diyaargareeyo aljeysha ciidan oo min alruumaani waalcarab ciidankaasoo ka kooban roomaankii dadkii reer roome ee dhaladka ahaa iyo carabtii ay haysteen carabtii attaabicati lahum iyaga raacsanayd oo min aali khasaan u badan iyo wakayrihim kuwo kaleba inuu ciidan ka diyaariyo hal sano ma aysan dhammaan isagoo hal sano aysan dhammaanin ayaa wuxuu bilaabay inuu ciidankaa diyaariyo wa bada-a wuxuu bilaabay yujahizu inuu ciidan u diyaariyo limacrakatin iska hor imaad iyo dagaal daamiyatin oo dhiig ku daata dhiig badan faasilatin oo lagu kala baxo marka sababta keentay ghaswatu tabuuk waa sidaas carab kuma wajahna waxay ku wajahan tahay ka hortag laga hortegayo qaysar oo goostayba in magaalada madiine lagu soo duulo horta xuduudda oo dhan ciidamadiisa dadka carabta ah inuu kiciyo ciidanana uu kusoo diro oo madiinaba lagu duulo si xooggan hadda soo kacayaay uusan khatar u gelinin al akhbaaru warar alcaamatu oo guud war guud oo aan hadda tafiftirnayn faafreebna lahayn oo si guud u soo gaadhay weeya muslimiinta al akhbaaru warar ama xog alcaamatu oo guud oo can isticdaadi aruumaani waghasaan nimankii reer roomaa iyo carabtii iyaga taabica u ahayd ee raacsanayd ee dabadhilifka u ahayd ee reer khasaan alkhasaan aw alkhasaasina nimankii la dhihi jiray diyaargarowgooda warar guud oo ku saabsan wa kaanad waxay ahayd al ambaa-u wararku ama xogtu tataraamaa tii usoo tuuranta oo soo gaadha tataraamaa wax lasoo tuuray oo lasoo ganganay oo kale wey xagga laga soo tuuray wararku si unbay kugu soo gaadhayaan tataraamaa mid soo gaadha ila lmadiinati magaalada madiina kuwa usoo ganganmo oo soo gaadha ayay ahaayeen biicdaadi ruumaani nimankii reer rooma inay diyaarinayaan ciidan inay diyaarinayaan oo diyaargarow ku jiraan lilqiyaami si ay u sameeyaan biaswin bighaswatin duulimaad bay diyaarinayaan xaasimatin oo lagu kala baxo oo laba qolo ay mid adkaato oo dida almuslimiina muslimiinta ku wajahan oo ka dhan ah wararkaasaa magaalada madiine si xoog leh usoo gaadhayay xataa inta ayay wararkaasi magaalada soo gaadhayeen ay gilgileen kaanuu ahaaday alkhawfu cabsidu iyo tasawaruhum kii fanata muslimiinta waxa gadaalkaa soo fanta oo kalea la yidhaha derbi aada fanatay cayaanku soo fantay waxsaa kuusoo fananaya cabsiduna saasay kuusoo xuli way kusoo fanan way kusoo xulaysaa cabsi markay ku qabato marka waxaa arkaysaa wadnahaaga oo garaaci iyo tasawaruhum cabsidii inuu soo fanto kulla xiinin mar kasta inuu soo fanto laa yasmacuuna ma maqlaan muslimiintu sawtan dhawaaq dhawaaqaasoo gayra muctaadin aynan horu baranin dhawaaq ku cusub oo aynan hadda ka hor maqli jirin oon muctaad ahaynin oo waxay caadaysteen ay hore yiqiineen aan ahayn ma maqlaan ilaa hadday maqlaan wayadanuunahu waxay u malaynayaan dhawaaqaas zaxfa ruumaani ruumaankii oo soo gurguuranaya ciidamadoodii oo soo gurguuranaya saasay u malaynayeen wayadharu wuu muuqanayaa daalika arrintaas cabsidaas inay jirtay jaliyan si cad wuxuu u muuqanayaa markhaati buu u raadinayaa mimaa wixii waqaca ku dhacay licumar ibni khadaab waxyaaba ku dhacay cumar ibn khadaab oo maxay tahay waxaas faqad kaana wuxuu ahaa annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalama aala kii ka dhaartay min nisaa'ihi haweenkiisu ka dhaartay inuusan u dhowaanaynin shahran hal bil fii haadihi sanati sanadan intay masruuf iyo waxiya ku yar hadhidhibeen buu ka xanaaqay ma furin laakiin hal sano hal bil yuu ka dhaartay oo guryahoodii intuu ka tegay guri kale ayuu iska degay qol kale ayuu iska degay sanata tiscin min alhijra sanadkii sagaalada hijrada wa kaana waxaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam hajarahunna kii ka hajiray oo iskaga guuray haweenkiisii wactasala canhunna kana dhex baxay oo ka fogaaday fii mashrabatin lahu qol uu lahaa oo wax lagu cabi jiray qolkaas ayuu iska degay walam yaftan ma aysan fahmin alsaxaabatu saxaabadii maysan fahmin ilaa xaqiiqati alamri arrintu dhab ahaan waxay tahay oo rasuulku sala allahu caleyhi wasalama wuxuu qolkan u degay oo haweenkiisii uga yimid xaasaskiisii waxay tahay ma aysan fahmin waxay moodeen marka in la furay fii bidaayatihi amarka ama arrintan dhacday bilowgeedii markay ahayd bilowgii xaqiiqadiisa maysan fahmin fadannuu waxay u maleeyeen ana anabiya nabigu sala allahu calayhi wasalam dallaqahunna xaasiskiisii inuu furay fa saraa waxaa faafay fiihi muslimiinta dhexdooda alhamu murugo ayaa ku faafay hami waalxusnu iyo murugo iyo tiiraanyo waalqalaqu iyo walwal walwal maxay noqon doontaa yaquulu cumar ibn khadaab wuxuu leeyahay wahuwa isagoo yarwi ka sheekaynaya haadihi alqisata dhacdadan isagoo ka sheekaynaya wuxuu yidhi ha fadannuu waxay u maleeyeen halkaa erey baan ka booday fadannuu waxay u maleeyeen ana nabiya inuu nabigu sala allahu calayhi wasalam dallaqahunna uu xaasaskii furay fa saraa fiihim waxaa ku faafay muslimiinta dhexdooda iyo asxaabtii alhamu murugo waalxusnu iyo murugo iyo tiiraanyo iyo walqalaqu iyo walwal yaquulu cumar ibnu khadaab wuxuu leeyahay wahuwa isagoo yarwi ka sheekaynaya haadihi lqisata dhacdadan wuxuu yidhi wa kaana lii waxaan lahaan jiray saaxibun nin aan saaxiib nahay oo min al ansaari ansaarta ka mid ah daris ba ahayn meel fog bay degeen maadaama magaalada ayna guryo ku lahayn iyo xaafado fog fog bay degeen marka nin oo ansaara ayay saaxiib ahaayeen iyay daris ahaayeen marka waxay ku heshiiyeen waxaanu ahayn buu yihi wa kaana lii waxaan ahaan jiray buu yihi saaxibun nin aan daris nahay oon saaxiibna nahay oo min al ansaari idaa qibtu haddii aan in yar ka maqnaado masjidka iyo rasuulka agtiisa haddaan wax ka maqnaado maalin ama saacado haddaan ka maqnaado ataani bilkhabari waxalla wixii war ahe dhaca ayuu ii keeni jiray saasaan ku heshiinay wa idaa qaaba hadduu isagu maqnaadana kuntu anigu waxaan ahaa aatiihi ana kii u keena bilkhabari warka anaa u keeni jiray saasaan ku heshiinay wa kaana waxay ahaayeen cumar iyo ninka ay saaxiibka ahaayeen radia allahu tacaala canhuma yaskunaani kuwa degan fii cawaali lmadiina magaalada madiina qeybteeda sare oo fog ayay deganaayeen yatanaawabaani waxayna ku kaltami jireen ila nabiya nabiga u tegitaankiisa nina maalintii shaqo iyo waxbuu aadayaa oo dee in cayaalkii loo xamaalaa la rabaa ka kalena marka wuxuu aadayaa nabiga si waxala wixii la sheegay iyo wixii dhacay iyo waxa dhan uugu soo warramo habeenka arrintaas saasay ahayd buu ihi wa naxnu annaga oo natakhawafu ka baqayna oo wadnaha farta ku hayna melikan boqor oo min muluuki khasaan ree khasaan waxay ahaayeen niman carab ah oo xuduudda jasiiradda carabta iyo shaam degan oo boqor boqortooyo ah raacsanna ee ruumka raacsan waan ka soo hadlay waxaaso dhan waan soo aragnay kitaabka qeybtiisa hore ayaan kusoo aragnay wa kunna wa naxnu natakhawafu annaga oo baqdin weyna ay nagu jirto iyo cabsi melikan boqor oo min muluuki khasaana kaasoo dukira lanaa naloo sheegay annahu isagu yuriidu inuu doonayo ama damacsan yahay an yasiira ilayna inuunos inuuna soo aado uu xagga yaga u soo baxo isagoo oo dagaal iyo guluf colaadeed wada socod caadi ah maaha an yasiira bina an yasiira ilayna inuu xagga yaga usoo dhaqaaqo uusoo anbabaxo isagoo ciidan iyo guluf iyo colaad u socda faqad imtala-at waxay ka buuxsantay suduurinaa suduurunaa xabadkayagu minhu ay khawfan minhu cabsi ninka aan ka cabsanaynaa quluubtayadii baa buuxsantay cabsi baa halkanaa la taagan yahay iyadoo ay marka sidaas tahay oo kooralayouri lahay badha faa-idaa isla kolkaaba saaxibi ninkii saaxiibka yahay al ansaariyu ansaariga ahaa yaa yaduqu lbaaba albaabkii garaacaya si xoog le faqaala u dhahaya iftax iftax iftax war fur fur fur fur marka fiiri meesha faqultu waxaan idhi jaa alkhasaani war makii baa yimid makii reer khasaan aan ka baqaynay makii baa yimid marka wuxuu qisadan u keenayaa oo keliyeeta xaaladii lagu noolaa iyo sidii meesha looga cabsanayay iyo magaalada madiina cabsidu meeshay gaadhay qofkani yani war buu sugayay laakiin warka ugu weyn ee la sugaya kaasu ah fa qaala ninkii baa wuxuu yihi bal ashaddu min daalika khasaani yimaada arrin ka daran ayaa timida warfur oo maxay tahay ictazala wuxuu ka dheeraaday rasuulullaahi rasuulkii sala allahu calayhi wasalam aswaajahu xaasaskiisii alxadiid wa fii lafdin aakharana waxaa ku sugan annahu cumar qaala wuxuu yidhi wa kunnaa waxaanu ahayn taxadahnaa kuwa ka sheekaysta anna aala khasaan ree khasaan nimanka la yidhaahdo tancalu lnicaala inay kabaha tolanayaan kabaha inay tolanayaan tancalu lnicaala inay u kaba tolanayaan liqaswina say noogu soo duilaan annagoo saas ku sheekaysana fa nasala saaxibii sheekadii hadda cumar uu noo sheegay baa si kale uun loo sheegay riwaayad kale fa nasala saaxibii ninkii saaxiibka i ahaa yaa yowma nawbatihi maalintii kaltankiisa ahayd maalintii kalkiisa ahayd ayuu degay oo wuxuu aaday dee masjidkii ayuu aaday rasuulka ayuu u yimid fa rajaca cishaaan fiid buu soo noqday fa daraba baabi albaabkaygu garaacay darban shadiidan garaac adag ayuu garaacay wa qaala wuxuu yidhi annaa'imun huwa miyuu hurdaa fa fasactu waan argagaxay fa kharajtu ilayhi waan u soo baxay marka warma khasaanigii baa yimid markaasuu leeyahy waqaala wuxuu yihi xadata waxaa dhacay amrun arrin cadiimun oo weyn faqultu waan idhi maa huwa ajaa'at khasaan ma khasaan baa timid qaala wuxuu yidhi laa bal acdamu minhu khasaan timaada arrin ka culus wa atwalu ka dheer tallaqa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu furay nisaa'ahu xaasaskiisiibuu furay wallahu subxaana wa tacala